marka kolley xalkaas ayaan usoconnaha yidhahdeen galmudug khilaafkeeda dadkii la hadleen baana kamid ahayn waad ku saxan tihiin baan idhi khilaafka galmudug xalisaan laakiin hadda markaad timaadeen ayaa gadaalkiini khilaafkii mid u badnaa laga oogay marka bal iswaafajiya sidaad wax u xalinaysaan iyo sida gadaalkiina ka socota waa gartay marka maxay idiin sheegeen may waxay noo sheegeen arrintaas inay maqleen inay ka xun yihiinna waa ay noo sheegeen aysan ogeyn arrintaas madaxweynaha iyo galmudugna ay xiriir ay la sameeyeen guddigan yimid iyo waftigan annaguna waxaan ku niri de haddaad u timaadeen inaad waxalisaan dee xal iyo in dhinacna xal laga wado dhinacna khilaafkii lasii ballaariyo oo dhibaatadii iyo deegaankii lasii kala gooyo oo khilaafkii lasii ballaariyo macna ma samaynayo kolley xagga inaad kasoo dhamaysaan nala fiican khilaaf khilaafka runtii waxayna u arkayeen ama aan anagu u arkaynaa mar hadday xal u yimaadeen xalkii ay u yimaadeenna uu khilaafkii xagga ka siyaaday dee xalkii inuusan sii socon karin aan aamisanahay ma garan bcause waa halkay u socdeen waaba xaggaa laga fashiliyay maya markii kabacdi ayaa khilaafkaani intii bilowgiisa iyo mooshinka ayaan ka hadalnay oon ogeyn waxaanan isku ogeyn inay yidhaahdeen waana la hadlaynaa khilaafkaasna anagu ma ogin in khilaaf socdo oo dhinac khilaaf laga wado dhinacna xal laga wada hayna suuragal ma ahan arrintaas ayaan ka hadlaynaa dibna waa idinku soo laabanayna isku soo laabanayna hay nagu yidhahdeen dadka bulshadana way la hadleen siyaasiyiinta deegaankana way la hadleen intaa kadibna waxaan ugu xigtay xildhibaankii macnaa guddoomiye baarlamaanka xilka laga qaaday